wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxay magaalada jowhar ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta dakhliga gudaha kulankaasi oo ay la qaadatay ganacsatada magaalada jowhar waxaana kulankaasi kasoo qeyb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle maxamed ibraahim xiirane wuxuuna ka warbixiyey kulanka ay la yeesheen ganacsatada ku dhaqa magaalada jowhar
barnaamijkan oo wacyigelinta waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaha berri danbuu bilaabanaa ganacsatada haddii loo yimaado xoolo loogama rabo wax looga rabo male waxaan ka rabnaa in la diiwaan geliyo haddii si arrimo kale oo hadda aan rajaynayn haddii yimaadiin dadka loo diiwaan gelisan qof aan oo meesha kasoo bixin si aad ka warqabtiin hadda joor barnaamijyo kale oo soo socdo oon diidni qof aan shati hirshabeelle oon haysanin ama degmadaas haysanin ma ka qayb geli karo qofka waxaan rabnaa ganacste ah oo shati leh oo johor joogo anaga nambaraan siin nambarka iskale taleefonkiisa iyo magaciisaa la suubinaa qofkaas liiska dadkaan hayn bisaa ka tartami karo hadda si aad ka warqabno inta badan shaqooyinka subcontract u badan reer johor saa hadda fahamsanahay oo dadkii daaqli bixinaya iyo dad isfahamsanay waxbaa jiro wixiina waa ku maqannahay si wixii loo helo ay dadka reejoor ugu soo laabtaan barnaamijkaas waa barnaamij wacyigelina diiwaangelinta dhib ha u arkina oo mid dhaqaalini laga rabo maa mar saddexaadna waa niigu soo celiye waana mahadsantihiin odayaasha dhaqankana si aaday nala shaqeeyaan annagana waxaan leenahay odayaasha waa mahadsantihiin ururka haweenka faacadda walaashay waxaan leenahay idina waa aadan u mahadsan tahay dowladnimadana waa sida hadda aan arkayno beri dambe wixii ka dambeeya markuu dhammaado seminaarka qolooyinka wacyigelinta imaana wixii loogu talagalaa looga hadlaa qof walba ha isdiiwaangeliyo magaciisa taleefonkiisa nambarka ugu dhagan dukaankiisa ugu dhagan wixii uu dhiibanaa beri hadduu tartanka had soo socdo yimaado qof walba waxaa la rabaa liiskaasaa laga fiirinaa qofkii liiskaas laga helo waxaan leenahay wuu ku jiraa xataa qofka haddii canshuur bixiyo uu yahay oo kushin soomaal laga qaado qofka aan lacag ka qaadno wuxuu haystaa warqad wasaaradda maaliyadda bixiso hadduu qofka warqadaas limaacata aniga waa ku tixgelinayna canshuur bixiyo waa dhinaca kale qaar ka mid ah ururka haweenka iyo ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay kulanka ay la yeesheen wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle
maasha allah waxaan in badan la sugayaa hadda maxaan ku rahdaa ka soo yeeray wasaaradda maaliyadda daklin aruurinta waa soo dhawaynaynaa haddaan nahay haweenka gobolka shabeellaha dhexe waxaan soo dhawaynaynaa isku imaatinkan barakaysan waxaanu ku mahadsannahay waana kasoo qaybgalkeenana waa soo ajiibnay waxaanan taageersannahay barnaamijka halkaan laisugu yimid in la dargidargeliyo maadaama uu yahay barnaamij waxtar leh oo sida waddooyinka caafimaadka ilaahay kuma darnaadee wax badan oo hadda adigoo maqan lagu qaban doono wuxuu muhiim u yahay bulshadan ku nool hirshabeelle khaasatan degmada hadda aniga aan joogno haddana husayso oo gobolka shabeelle dhexe degmadiisa jowhar waxaa la rabaa dadka inay canshuur bixiyaal noqdaan wasaaradda maaliyadda waxaan ku hadlaynaa dhaqaalaha ay qaado waxaa lagu adeegaa bulshada waxaa soo gelaya amnigaa soo gelaayo daryeel kaloo bulshada soo gelaayo annaga caalanka wax laga soo arursho canshuure in deeq noogula keeno oo gabdhahayna iyo wiilashayna meel la fadhiisiiyo ee caag lagula sawiro iyo alxabood saabuun lagu sawiro waxaa ka fiican canshuur bixiyaal naqanno canshuurtaasna wasaaraddii waxaan leenahay xoogaa dib hana wala soo celsho
ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi saalax muudey ayaa kawama ayaa sheegay in shirkani uu yahay mid kor loogu qaadi doono howlaha ganacsiga iyo dakhliga hirshabeelle uunimaad waxay ahayd dagelinta dakhliga gudaha dowladda hirshabeelle muhiimad gooni ayuuna u leeyahay maxaa lahaye dowladda hirshabeelle in la dardargeliyo dakhliga gudaha in la dardargeliyo aad muhiim ugu yahay sidoo kaleente dakhliga gudaha haddii la dardargeliyo dowladdu waxay awood u yeelinaysaa maxaa laha inay bixiso mushaaraadkii shaqaalaha inay bixiso awood u yeelinaysaa inay wax ka qabato kaabayaashii maxaa laha dhaqaalaha arrimaha waxbarashada dowladdu in wax ka qabato hadda saa la socotaan dowladda hirshabeelle waxay bixisaa magaaladan keliya waxaa ku yaala aan u malaynayaan wasaaradda waxbarashada ka imaaday afar iskuula ku taalo oo free ah oo dadka wax ku bartaan dowladda hirshabeelle ayada maxaa lahaye meel kasta u gashay nambar qof kastoo ganacsataa wuxuu yeelinayaa nambar u gooniya asiga uu leeyahay yeelinayaa meel kasta uu hirshabeelle uu tago waxaa laga shaqaynaya waxa waaye maanta hadduu nuur qandaraas ka qaato baydhabo kamanidiis ka qaato in maxaa lahay canshuur bixiyo uu ka yahay dowladda hirshabelle in la ogaada rabnaa system isku xiran oo dowladda hirshabelle waddanka soomaaliya o dhan aa laga shaqaynaya waxaa rabnaa inaa garab nagu siisaan maanta keliya marabna maxaa lahay ganacsatada reer hirshabelle inay hirshabeelle keliya ku koobnaato ma rabno waxaan rabnaa inay kismaayo tagi karto qandaraaska qaadan karto baydhabo tagi karto qandaraaska qaadan karto haddii systemka la galo la arki kara maxaa la yahay qofka inuu cashuur bixiyo yahay marka intaasaan ka shaqaynaynaa waxaan rabnaa insha allah in tiimka idin imaan doono ganacsiga igu imaan doono loo fududeeyo wax lacag laskiga rabo ma jirto soomaalidu inta badan waxaa waaye lacagay ka carabtaa dowladda haddii mar diiwaangelin bilowda waxaa laleeyahay dowladda lacagay rabtaa laleeyahay Een, lacag idinkama rabno canshuur waa bixisaan canshuur waa idinlaga qaadaa duruufaha kusuguntihiin waa ognahay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle ayaa wado dadaalo lagu xoojinayo sharciga iyo shadada ganacsatada ku dhaqan magaalada jowhar